cabdiwaajid marka ugu horeysa waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan maxamed walaal aad baad mahadsan tahay ciid wanaagsan anigoo magaca masaajka ku hadlaya maamulkiisa iyo culimmadiisa iyo jamaacadiisa dhammaan waxaan leeyahay hambalyo dhammaan muslimiinta meela joogaanba
ciidan dabcan waxa ay ka duwan tahay ciiddii hore waxaad la socotaa ramadaankii kan ka horeeyey in aan taraawiix la dukanin sidoo kale masaajid way xirnaayeen isu soo bax aanu jirinin bal ciidan haddaad iga waranto waxay tii hore kaga duwan tahay iyo waxa ka masaajid ahaan idii qorshaysan ciidan sidaa tilmaantayba tii hore way ka duwan tahay sanadkii lasoo dhaafay waad ogeyd guryaha lagu soomay taraawiix lama tukan ciidna lama tukanin marka ciidani waa ciiddii ramadaan iyaduna weyneyd marka in la tukado oo lasu soo baxo aad baan ugu faraxsannahay waxay kaloo kaga duwan tahay intaan hadda xusuusta ciidihii hore waxaad moodaa muslimiintu inay midnimo ay jirto oo berito muslimiinta qaybahooda kala duwan meelay joogaanba ay berito ay wada ciidi doonaan
waa garta waxaan xusid mudan in sida aad sheegtay ciidani ay tii hore kaga duwan tahay iyadoo cudurkii coronavirus hadda aad moodo in laga sii gudbayo dadkii la tallaalayo isu soo baxuna uu dabcan sidaad rajaynaysa u ballaarnaan doono marka waxaan ogahay masaajidkeenan dadka meel weyn baad isugu keeni jirteen oo bilmatalan convention centerko kale ad qaban jirteen ilaa iyo dhowr iyo toban kun oo qof aa kasoo qaybgeli jiray xataa mar waxaad qabateen garoonka weyn ee kubadda american footballka lagu qabto maxaad rajaynaysaan marka ciidan dad intee la eg baa isu soo bixi doona ma social distancy baad samayn doontaan ma caadi bay dadku u dukan doonaan ma masaajida keliyaha lagu dukan doonaa sad arrintas iga waranto dabcan horta ciidan waan tukan doonaa ilaah mahad leh banaanadan ku tukan doonaa garoomada banooniyada lagu ciyaaran ku tukan doonaa weli saa tilmaantay xanuunkii qeybaha ka harsano weli waa jiraa inkastoo in badan dadka ay istallaaleen oo sidii horey u ah uusan u ahayn laakiin weli dadka waxaan u dardaarmaynaa inay maaskigoodana xirtaan distancigana ay sameeyaan wixii family oo guri ka wada yimid way wada joogi karaan laynkana way wada tukan karaan laakiin dadka kale ee guryaha kale ka yimid waxaan weli kula talinayna maarata inay distancega ilaaliyaan maaskigoodana ay xirtaan
marka dhinaca isu soo baxa ma masaajida ku dukanaysaan mase sidiini meel weyn baad qaban doontaa maxamed horta sida sunnada ah ciidaha waa in banaanada loo baxaa oo masaajida inaan lagu tukanin baa fiican haday intay suurtagal tahay marka annaga waxaan ku tukan doonaa garoon stewart park la yiraahdo oo masaajidka abubakar u dhow ayaan ku tukan doonaa dabcan masaajida magaaladuna iyaguna meelo fara badan oo garoomo ah bay qabteen oo lagu tukan doonaa maadaama hadda covid nneteen la joogo oo indoorka meelaha daboolan ma aragtay riskigooda u badan yahay saasaan ma aragtay u dooranay inaan meelaha banaanada ee hawadu ay furan tahay aan sameyno su-aal shakhsiyan haddaan ku weydiiyo dabcan culimadu iyo dadka masaajidda maamulaba dad bulshaday ka mid yihiin farxadda way ka qayb qaadanayaan ka shakhsiyan adiga sanadkii hore sanadkan haddaas u bardhigto maxay kaaga duwanta walahi aad bay farxad iigu tahay dhinaca horta horta waan cibaadaysanaynaa oo ciiddii baan ma aragtay tukanaynaa ilaah subxaana wa tacaala wuuna soo dhaafiyey xanuunkii iyo dhibaatooyinkii farmadaan eeda kala jiray marka wax weyn bay ii tahay dhinaca kalena dee familkii iyo reerkii dhanba iga maqan marka cidlaan ku iidayaa
waa gartay shalay iyo daraad iyo maalmaha dhan gobolka minnesota waxaan arkayey dadweyne kala gedisan oo banaanbaxyo dhigaya ku aadan waxyaabaha ka socda falastiin iyo halkaas adinku berita ma waxaad qorsheynaysaan baa jira oo dibadbaxyaha salaadii kadib inaad dhigtaan
maya wax dibadibaxya ma qorsheynayno dabcan arinta ka jirto qudus masjidka qudus iyo guud ahaan reer falastiin ba waa arin ma aragtay mudnaanteeda leh dhibaatadeeda leh muddana soo jireen ah aad baan uga xunnahay waxa dadka muslimiinta ku dhacahayo waxa hadda keliya aan awoodno waa inaan u duceyno marka qof walba muslim ah waxaan ka codsanaynaa inuu ducada muslimiintaas uu ku taro laakiin hadda ana wax banaanbaxyo iyo arrimo noocaasoo noo qorshaysan ma jiraan ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa dadka muslimiinta ah ee u dabaaldegaya munaasabadda ciidda iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed dadka muslimiinta ah guud ahaan waxaan horta ugu hambalyeynayaa mar labaad ciidda ee fidriga waxaa kaloo u dardaarmaya in maarata midnimada iyo wadajirka la ilaaliyo sidoo kalena wadankeenii oo isagana dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan waxaan ilahay uga baryayaa maarata inuu ummadda qulubtooda isu soo duwo oo mideeyo dowlad ummaddaas u talin karto oo wanaagsan ilahna siiyo aad baa mahadsantaha adaa mudan walaal